Dab khasaaro kala duwan geystay ayaa ka dhacay goobo ganacsi iyo guryo kuwaas oo ku yaala xaafadda Dadaab ee magaalada Hagersheer. Dabkan ayaa waxa uu ka dhashay koronto waxa uuna baabi'iyay qaar ka mid ah guryihii uu ka kacay dabka oo uu u geystay khasaaro maaliyadeed. Qaar ka mid ah ganacsatada suuqa Dadaab ayaa ka warbixiyay dabkan.
magacaygu waa cismaan cabdi yuusuf ee derbigan hadda dhinaca inagu haya ayaan ka shaqaynayey oo xawaalada taaja Een, dadkii dhibaatada ka kor dhacday baanu ahayn goor amin shan saac oo subaxnimo ah ayaa an- iyadoo shaqadu ay degan tahay oo la shaqaynayo oo si toosa adeegyadu u kala socdaan ayaa waxaa dhacday waxaana lagu wargeliyey in dab ka dhacay meeshii marka een, haddaanu dibadda u baxnay oo arrimihii aanu fiirinnayna meel aan naga fogeyn oo laba guri iyo wax noo dhexeeyaan ayaannu aragnay in dabku ka kacay oo weliba si xun oo aad u sarraysa ugu kacsan yahay Een, dabkii waxay noqotay inaannu howlaha iyaga iska gudagallo oo waxaannu istinaahno waad badbaadin kartaan aan badbaadinno Een, dab aad u badan baa dhulkan ka dhacay Een, halkan aan hadda taagannahay waa masaajidkii weynaa ee alxaramayn hortiisa ama shirkaduhu meeshay ku yaalleen ilaa halkan laga bilaabo ilaa suuqa qudaarta dhexdooda waa gubatay oo ballaca Ee, walaaleh dee sidaad u arkaysidbo een, meeshan masiibaa ka dhacday Ee, khasaare weyn baa dhacay Een, naf dadeed kuma go'in laakiin hanti aad u tiro badan baa meesha ku gubatay inta badan goobaha ganacsiga leh iyo saxmadda ayaa waxaa ka kaca dab ka dhasha korontada kaas oo geysta khasaare maaliyadeed